إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan degmada qoryoole iyo gobolka shabeellaha hoose waxaa sii kordhay dhibaatada ka taagan xeebaha koonfurta soomaaliya iyadoona dad iyo doonyo badan la la-yahay ilaalada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa jirdil u geystay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaas maamulka somalilan ayaa xabsiga ka sii daayay xubno ka tirsan mucaaradka oo dhowaan xabsiga la dhigay wasiiro ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa iscasilay sababo ku aadan fadeexad mar kale soo wajahday xukuumadda waddankaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan saldhig ciidan oo ku yaala degmada qoryoole iyo gobolka shabeellaha hoose dagaalka ka dhacay degmada qoryoole tafaasiil dheeraada oo ku aadan nama soo gaarin balse hadday wax ka soo kordhaan wararkayaga soo socda ayaad insha allah ku maqli doontaan waxaa sii kordhay dhibaatada ka taagan xeebaha koonfurta soomaaliya iyadoona dad iyo doonyo badan la la-yahay maxamed muudey abu muslim ayaa ka waramaya waxaa isu soo taraya doonyaha lagu weynayo xeebaha dalka si gaar ahna magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa xeebta lagu waayey ilaa siddeed doonyo iyo shan ruux oo isugu jira rag iyo dumar mid ka mid ah kalluumaysatada xeebta magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya doonyaha iyo dadka lagu la-yahay xeebta ilaa haddaan sideed dowlar la-san yahay daa xilli dabeel dabeelaa jiro daa saa'id waa saddex qofood uu maqan yahay ilaa hadda waa lala-san yahay saddex qofood saddex gabar saddex gabaraasaan ku maqan yaah iyo lama wiilaasaan ku maqan yaah xalinle xalay saddex saddex doonaa la waayay haddaan lamaa soo gasho meesha haddaan shan doonaa maqan saddexa maqanaad wallaahi maxaa leeyaha badda xilliga camal inaa lasoo galo xilliga camal badda inaa lasoo galo mamnuuc wa xilliga camal badda ma fiican xilli dabeelaa jiro ah ilmihii ilmihii waa lasoo fasaxayaa badday soo galaan baddana way biyo cabaan ah ilmaha ilaa la celiyo waay ilmaha lasoo la celiyo hadaa la celin bes waay sidoo kale nin kale oo kalluumaysato ah ayaa isna ka hadlay dhibaatada ka taagan xeebta waa ujeedaa xagaay waaye baddii wax ma jiro idoo wax jirin oo dhib badan oo baddii dhib badan oo xagaay oo tahay dhibkaan waxaan saas ku soo maraynaa gabahaanaa wadanaa iyo maaskarahaanaa ku dawaarnaa iyo shabaagta waxaa ujeedaa hadda malaa'igaan yaraa igu jiro alyoomkayara kusoo dhacsansaa walaahi dooban waa jiraa xagaagii xagaagii waa badda badxira marka lagu jiro dooban badan dhib baa ku dhaca shalay ayay ahayd markii doon ka baxday magaalada muqdisho kuna sii jeeday degmada cadale ay ku burburtay gudaha xeebta taas oo uu ku dhintay mid ka mid ah dadkii saarnaa doontaas waa maadsan tahay maxamed muudey abu muslim ayuu kaasi ahaa ilaalada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa jirdil u geystay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya xildhibaankan oo lagu magacaabo moxamed xuseen geedi kana mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa jirdil u geystay isaga iyo xildhibaano kale ilaalada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen xildhibaankan ayaa sheegayay in loo diiday in ay galaan isaga iyo xildhibaanada kale xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee ku taalla magaalada baydhabo muran dheer oo dhex maray iyaga iyo ilaalada kadibna xabad iyo jirdil lagu bilaabay marka waxaa iga hor imaaday aniga xildhibaano kaloo saddexaan ahayn iridda madaxtooyada ee laga galo iyo xarunta baarlamaanka oo isku dhexoolaan iridda markaan sii galay waxaa dhacday in askartii oo diyaara aan u tagno ma garatay askartii markaan u tagnay waxaa la yidhi meesha ma gelaysaan maxaa sababaan dhahay marka amaraan nalaga soo siiyey waxaana soo siiyey taliyaha madaxtooyada ee ninkay dhahaan mataqaanaa meeday nin la yidhahda amarna soo siiyey marka saa darteed madaxtooyada ma gelaysaan buu dhahay marka waxaan idhi madaxtooyada baa iyo xarumaha badan oo waxaa isku dhex yaalla meesha ku taallo oo meheradaha xataa ku yaalle bal haddii lagaa soo siiyey madaxtooyada iyo xarunta baarlamaan kalena oo isku dhex yollaan annaga gudahan aan gelaynaay faraha naga qaad tii waa la diiday askartii hadalkeenna oo isku celcelin lama dagaal baa nalagu bilaabay xabad baa nalagu riday waxaa kaloo dhacday in qoriga liifkiisa nalala dhaco aniga hadda kula hadlayo dhaawac baan hay garabka midigtaabaa mataqaanaa qori liifkii iyo lagala dhacay sidoo kale wuxuu ka hadlayaa xildhibaan kale oo jirdil loo geystay iyo sababta keentay in isaga laftiisa ay arrintaas ku dhacdo xabaddana rag kale oo soomaaliyada meesha joogayn baa naga delfiyey in nala dila ay ahayd qurshuhu oo mataqaanaa ciyaal yarar oo u samaystay madaxweynaha gobolgoboleed koonfur galbeed ba amar nalagu siiyey oo la dhaca xabadda waxaa dhacdoo kale in xildhibaan xildhibaanada ka mid a teleefonkayga in laga qaataa la damco xoog laga qaato ani waan ku dagaalamo teleefonkayga waan diiday in laga qaato xildhibaan xildhibaanada ka mid in tal la qabto oo xoog lagu qabto teleefonkiisa laga qaado oo la jir dira asagana oo kale ma garatay oonu sabab hadda taa loo samaynayo oo hadda koos garanaysa ma garanayo laakiin waxaa jira meeshan saad ogtiinba in qofna uun hadli karin afkiisana wax maankiisa iyo maskaxiisa ku jira ama dhibaatada taallana uu ka hadli karin aniga safar baan ku imaaday darhab darhab markaan imaadayna hawl aan sharci ahayn oo jirta oo meesha ka socotay baan ka hadlay ma ahan markii ugu horreysay oo ay arrintan oo kale ku dhacdo xildhibaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada intaba war ku saabsan wasiiro ka tirsan xukuumadda ingiriiska oo iscasilay fadeexado soo wajahday awgeeda ayaan idiin soo wadnaa balse markaan maamulka somalilan ayaa xabsiga ka sii daayay xubno ka tirsan mucaaradka oo dhowaan xabsiga la dhigay maxamed ciise ayaa ka waramaya madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ayaa sii daayey xubno ka tirsan mucaaradka maamulkaas oo hore xabsiyada loogu taxaabay kadib markii ay banaanbax dhigeen bishii ina dhaaftay xubnaha la sii daayey ayaa qaarkood xilal ka soo qabtay xukuumaddii hore ee soo martay maamulka cabdulaahi cukuse oo xubin firfircoon ka ah xisbiga wadani islamarkaana xilal kala duwan kasoo qabtay somalilan guddoomiye ku-xigeenka wadani axmed xamarji iyo xoghayaha warfaafinta ucid yuusuf keyse ayaa ka mid ahaa xubnihii la sii daayey guddi dhexdhexaadineed oo iskooda isku xilqaamay ayaa ka qayb qaatay soo deynta mas-uuliyiintan ka tirsan mucaaradka annagu maanan ahayn dembiilayaal laakiin waxaynu ahayn lahaystayaal kuwana soo furtayna way ku mahadsan yihiin ayuu yidhi cukuse labadii julaay labada kun laba iyo labaatanka oo ahayd saddex cisho ka hor ayaa sidoo kale xabsiga laga sii daayey wariye maxamed cabdi ilig iyo cabdijabbaar maxamed oo ka tirsan saxaafadda somalilan waxaase weli xiran saxafi cabdimaalig muuse caldoon oo loo haysto eedo la xiriira abaarsi iskuul oo ah shabakad waxbarasho oo shisheeye warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wasiiro ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa iscasilay sababo ku aadan fadeexadoo mar kale soo food saartay xukuumadda dalkaas ra-iisul wasaaraha ingiriiska ninka lagu magacaabo boris johnson ayaa xaalad adag soo wajahday kadib markii ay iscasileen xubno ka tirsan xukuumaddiisa xoghayihii maaliyadda iyo kan caafimaadka ayaa si lama filaan ah isku casilay sabab la xiriira fadeexadihii ugu dambeeyey ee lagu dhaliilay xukuumadda boris johnson iscasilaada ayaa timid iyadoo ra-iisul wasaaraha ingiriiska uu ka cudur daartay cambaarinta qaladka wasiirkii hore ee xanaanada xoolaha oo la sheegay inuusan ku habbooneyn shaqo dowladeed kadib markii lagu soo dacweeyey anshax xumo dhanka galmada ah taas oo ah ceebtii ugu dambeysay ee soo wajahday xukuumadda johnson sidoo kale iscasilaada ayaa ku soo aaday kadib fadeexado bilihii u dambeeyey soo wajahaya ra-iisul wasaaraha dalkaas waxaana ka mid ahaa dhaleeceen ku saabsan xaflad lagu qabtay xafiiska johnson taas oo lagu aadiyey xili ay jirtay xanibaadda isku imaatinka cudurka covid sagaali toban ninkan ayaa sidoo kale la kulmay dhaleeceen ku saabsan inuusan waxba ka qaban dhibaatooyinka maciishada ah ee qaaliga ah iyadoona dad badan oo british ah ay la daalaadhacayaan sicirbara cirka isku sii shareeraya ee keenay kor u kaca qiimaha shidaalka iyo cuntada waxaana khubarada dhaqaaluhu sheegayaan in dalkani uu ku socdo hoos u dhac weyn warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga inta balse aan dib u dulmaro qodobadii ugu waaweynaa ee saaka aada warka ku dhagaysateen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalada qoryoole iyo gobolka shabeellaha hoose waxaa sii kordhay dhibaatada ka taagan xeebaha koonfurta soomaaliya iyadoona dad iyo doonyo badan la la-yahay ilaalada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa jirdil u geystay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaas maamulka somalilan ayaa xabsiga ka sii daayay xubno ka tirsan mucaaridka oo dhowaan xabsiga la dhigay qodobadii warka aan saaka dib idinkugu celinayay dhegaystayaal waa inaga intaa guud ahaana warka subax intaas ayuu inoo geegyahay